wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa wada dadaalo kor loogu qaadayo awoodsiinta haweenka si ay door muuqda ugu yeeshaan dhanka siyaasadda wasaaradda ayaa bixisay tababaro iyo wacyigelin ku saabsan ilaalinta qoondada haweenka iyo sidii haweenka ku nool deegaanada hirshabeelle loogu taageeri lahaa ka mid noqoshada golaha deegaanka ah ee degmada mahadaay oo la rajeynayo in dhowaan lasoo dhiso wasiirka wasaaradda haweenka hirshabeelle fawziya abukar maxamed ayaa odayaasha dhaqanka degmada mahadaay ugu baaqday inay ilaaliyaan xuquuqda haweenka ah ayna ka shaqeeyaan sidii haweenka ay door fiican ugu yeelan lahaayeen golaha deegaanka degmada mahadaay ee dhowaan lasoo dhisayo tan kale waxaan codsigaan u wataa odayaasheena dhaqamaha inay maanta anigoo wasiiradda haweenku idin hor taagan inaa codsigaasageed adiga aqbashiin oodna nagu qaadatiin waxaa waaya haween waxaad u malaynaysiin dad liidan inay yihiin laakiinse waxaan aaminsanahay haweenta wiilka ragga inay ka oglushahay oo ina ka qaybo badan tahay ninkii maanta hal haweene haysto hal gabar maanta hadday ku shaqayna iyo haddii lahuwi ku shaqaynay halkaa gabadhaa ka kulo lagaaba inay kugu soo noqoto danihii ay garata reerkii dhaqda hooyadii ay noqoto waxalba inay soo qabato marka annaga waxaan u baahannahay anna maanta idin hortaagan idinka codsanayno culimodiinkeenna odayaasheenna dhaqamaha arrintaniito inaan ugu taageertiin oo gabdhaheeni xaquuqdoodii la siiyo